halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray reer korintos markiina ugu dambaysay waxay inoo joogtay xaalka ku saabsan barakada laysla wadaago wacdiyaha waa in dadku ay gunuunucla'aan quudiyaan hadday noqon lahayd waxa uu cunayo dawadiisa iyo daryeelkiisa gaar ahaaneedba maadaama meeshaasu ay tahay meeshii aad ka hesheen hodantinimada ruuxa ama halkii idinku hoggaamisay inaad yeelataan barakooyinka ruuxa ayaa waxaa muhiim ah inaad wadaaddada wacdiyaya taageertaan haddaan caawa idiin bilowno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka sagaalaad aayadda laba iyo tobanaad ayaa waxaa qoran sida tan qaar kale hadday waxaasi jid idinku leeyihiin miyaanan annagu si ka badan idinku lahayn hase ahaatee waxanoo jidka ah kuma aannu isticmaalin laakiin wax walba waannu u dulqaadannaa inaanan sinna u joojin injiilka masiixa wuxuu haatan bawlos leeyahay waxaan leeyahay xaqa ah in lay taageero oo shaqadan la maamuuso welibana buu leeyahay dooni maayo in la maamuus tiro howshan sababtaas aawadeed buu leeyahay anigu ma helo wax mushaare ah wuxuu isagoo qudhiisu isku celceliyaa qarash ahaan baayac mushtari gaar u ahaa oo ahaa teendha sameeye maalmaheenna waxaa jira kuwo badan oo ka faa'iidaysta ama baayac mushtare ka dhigta diimaha haddaba jiritaanka ninkan diinta ka faa'iidaysta waa waxyaabo aan layska indhatiri karaynin waxaase ayaan darro ah inay jiraan rag ka baayac mushtare injiilka ciise masiix haddaba waa hannaan ilaah dejiyey in kuwa howlaha xagga ruuxa ah fuliya ay taageeraan kuwa wacdiga dhegaysta haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadkii reer korintos cutubka sagaalaad aayadda saddex iyo tobanaad ee baalka saddex boqol iyo kow ee axdigii hore waxaa qoran sida tan miyaydnaan ogeen kuwa waxyaalaha quduuska ah ka shaqeeya inay macbudka wax ka cunaan kuwa meesha allabariga ka adeegaana inay meesha allabariga qayb ku leeyihiin kaasu waa hannaan rabbigu taagay haddaan horay idinku sii wadno xigashada warqaddan koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadkii reer korintos ayaa waxaa ku qoran cutubka sagaalaad aayadda afar iyo tobanaad sida tan sidaas oo kale rabbigu wuxuu amray in kuwa dadka injiilka ku wacdiyaa ay injiilka ku noolaadaan haddaba arrin qaldan ma ahan in wadaadka howsha wada oo dadka u sheegaya barakooyinka ruuxa in dadku wax ay u ururiyaan waxaan soo saaray taas markii aynu barako helnay waayo badanaa dadku waxay taageeraan meel waliba oo ay barako ka helayaan ama duco haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno aayadda shan iyo tobanaad ayaa waxaa qoran sida tan laakiin waxyaalahaasi midkoodna kuma aan isticmaalin haddana waxyaalahan u qori maayo in sidaas la ii yeelo waayo waxa ii roon inaan dhinto intii nin uun faankayga oo ka dhigi lahaa wax aan wax ka jirin soo arki maysid waxa bawlos uu leeyahay bawlos mushaar kuma qaato waxa uu samaynayo wuxuu awood u lahaa inuu yidhaahdo kiniisadda reer korintos ima taageerto oo wax mushaare ah kama heli jirin bawlos isaga ayaa taageeri jiray mashruucan wacdiska injiilka ku saabsan haddaan horay idinku sii wadno xigashada warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka korintos cutubka sagaalaad aayadda lix iyo tobanaad waxaa qoran sida tan waayo haddaan dadka injiilka ku wacdiyo wax aan ku faano ma aha waayo wax baa i qasbaya maxaa yeelay waa ii hoog haddaanan dadka injiilka ku wacdiyin haddaba dareenkii bawlos waa mid la garan karo waxaan idinku leeyahay baahida jirta waa la garan karaa hase yeeshee welibana waxaa jira xoog xagga gudaha ah oo suuragelinaya wacdiska injiilka xitaa haddii mushaarada aad heshaan ay aad u yar tahay markaana lumin maayo badbaadadayda haddaanan wacdiyin hase yeeshee weli waan wadaa wacdiska waayo waxaan dareensanahay inuu jiro xoog gudaha ah oo i qasbaya welibana waan jeclahay inaan injiilka dadka ku wacdiyo haddaan xigashada kitaabka axdiga cusub warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka sagaalaad aayadaha toddoba iyo toban ilaa siddeed iyo toban aan halkaas idinka sii wado waxaa qoran sida tan waayo haddaan waxaasi ku sameeyo doonistayda aawadeed abaalgud baan helayaa laakiin haddaanan doonistayda ku samayn weli wakiilnimo baa laygu aaminay haddaba abaalgudkaygu waa maxay waa in markaan injiilka dadka ku wacdiyo aan injiilka ka dhigo iibla'aan si aanan ugu wada isticmaalin waxa iijidka ah xagga injiilka haddaba bawlos ma aanu ku wacdiyin injiilka iyadoo uu maanka ku hayo fikrad kale laakiin ilaah ayaa sare u qaaday oo wuxuu helayaa hadiyad waxaan markaasi anigu garanayaa in aanan qoomamayn doonin haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka sagaalaad aayadda sagaal iyo tobanaad ayaa waxaa qoran sida tan waayo in kastoo aan xor ka ahaa dad oo dhan dhammaan ayaan addoon isaga dhigay si aan qaar kaloo badan u soo kordhiyo haddaba wuxuu helay xorriyadda ah inuu qaadun ahaado iminkana wuxuu ina siinayaa markhaati furkiisii caanka ahaa ee bawlos isaga warramayey waxaanan eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka korintos cutubka sagaalaad aayadaha labaatan ilaa saddex iyo labaatan waxaana qoran sida tan yuhuudda waxaan u noqday sida yuhuudi oo kale si aan yuhuud kale u soo kordhiyo kuwa sharciga ka hooseeyana sida mid sharciga ka hooseeya ayaan u noqday aniga oo aan sharciga ka hoosayn si aan kuwa sharciga ka hooseeya u soo kordhiyo xagga kuwa aan sharciga lahayn sida mid aan sharci lahayn ayaan u noqday anigoo aan ahayn mid sharci la xagga ilaah laakiin sharci leh xagga masiixa si aan u soo kordhiyo waxa aan sharciga lahayn xagga kuwa itaalka daran waxaan u noqday mid itaal daran si aan kuwa itaalka daran u soo kordhiyo dadka oo dhan ayaan wax kasta u noqday inaan si kastaba qaar ku badbaadiyo wax kasta waxaan u sameeyaa injiilka aawadiis si aan u noqdo mid injiilka la qaybsada iyaga haatan bawlos wuxuu odhanayaa waxaan waxaas oo dhan u samaynayo waxa weeye inaan tartanka ku jiro waxaan la mid ahay buu leeyahay sida nin baratamaya oo abaalmarin u ordaya haddaba isagu muxuu u ordayaa ama guclaroorka ugu jiraa waxa weeye inuu doonayo abaalmarin haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu haatanna eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka sagaalaad aayadda afar iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan miyaanad ogayn in kuwa tartanka ku ordaa ay wada ordaan laakiin mid uunbaa dheefta hela sidaas u orda inaad heshaan isla sida ciyaaraha olombikada ayaa hal qof uun haddii la wada baratomo uu ku adkaanaya ama ku guulaysanayaa laakiin dagaalka xagga ruuxa innaga oo dhan ayaa guulaysanayna oo waxaa ina sugaya abaalmarin haddii aynu dadka ku wacdinno hadalladii ilaah haddaannu horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ee warqaddii koowaad ee bawlos uu u qoray reer korintos cutubka sagaalaad aayadda shan iyo labaatanaad ayaa waxaa qoran sida tan kii cayaarta aad ugu dadaalaa wax walba ayuu iska dhowraa kuwaasu haddaba waxay sidaas u yeelaan inay taaj dhammaanaya helaan innaguse waxaynu helaynaa mid aan dhammaanaynin haddaba abaalmarinta ilaah uu bixiyo waa mid aan dhammaanaynin oo weliba aan ka bixin qasnadaada oo welibana halkaasi ayay sii oolaysaa xitaa haddii qofku uu tago ama uu dhinto waxaana abaalmarintaasu ay noqotaa hadiyad aan dhammaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka sagaalaad aayadda lix iyo labaatanaad waxaa qoran sida tan haddaba anigu uma ordo qasdi la'aan uma faydhtamo sida mid dabeesha ku dhufanaya bawlos haddaba wuxuu leeyahay ma ahi mid dabeesha la feertama mana ahan inuu dad madadaalinayo welibana kiniisadda madadaalin maayo taasuna waa dhab haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran aayadda ugu dambaysa cutubka sagaalaad sida tan laakiin jidhkaygaan dhibaa oon addoon ka dhiga si markaan qaar kale injiilka ku wacdiyo aan qudhayda lay diidin haddaba tarjumada dhabta ah ee lay diidin ayaa loola jeedaa layga raalli noqonin bawlos wuxuu haatan ka fakarayaa kursiga xukuumadda ciise masiix halkaasoo abaalmarintu ay jiri doonto warqaddiisii labaad ee reer korintos ayaa bawlos uu ka hadlayaa xaalka ku saabsan inaan mar ka hor muuqan doonno carshiga masiixa halkaasoo abaalmarin lagu bixin doono bawlos wuxuu leeyahay waxaan haatan ku jiraa baratanka anigoo isku dayaya inaan tartankan ordo si aan u helo abaalmarin asbaabtaas weeye tan uu ku wacdiyayo injiilka isagoo weliba qarashkiisa wata bawlos wuxuu lahaa xorriyad wuxuuna doortay inuu sidaan dadka ku wacdiyo isagoo aan faa'iido lacageed raadinaynin laakiin dhowraya abaalmarinta masiixa uu bixiyo marka laga hor muuqdo carshigiisa waxay ila tahay in masiixi waliba uu u shaqeeyo abaalmarin waxaase aynu maanka ku haynaa inaynaan camal aan samaynay ku helaynin badbaadada waayo waxaa badbaado lagu helaa oo keliya nimcada ilaah saaxiib haddii aad doonayso inaad abaalmarin hesho waa inaad u shaqaysaa haddii aad doonayso inaad hesho abaalmarin waa inaad isku diyaarisaa tartanka ama baratanka hadalka ilaah lagu gaarsiinayo quruumaha waxaan iminka soo gaarnay dhegaystayaal cutubka tobanaad ee warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubkan tobanaad waxaannu ku eegaynaa maaddada ah in xorriyaddu ayan ahayn shati oggolaansho lagu sameeyo wixii la doono waxaan weli ku jirnaa qaybta qusayso xorriyadda qofka masiixiga ah taasoo inoo soconaysa ilaa iyo cutubka kow iyo tobanaad waxaan markaasi eegaynaa dhinac kale oo inoo sharaxaya qaranka israa'iil iyo waxa ay yihiin haddaan markii ugu horraysay idiin bilowno cutubkan koowaad ayaannu eegaynaa aayadda koowaad ee baalka saddex boqol iyo labo ee axdiga cusub haddaan markii ugu horraysay idiin bilowno cutubkan tobanaad ayaannu eegaynaa aayadda koowaad ee baalka saddex boqol iyo labo ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan walaalayaalow anigu dooni maayo inaad garan weydaan siday awoowayaasheen oo dhammu duruurta uga wada hooseeyaan oo ay dhammaantood badda u wada dhex mareen haddaba markuu leeyahay walaalayaalow ayaa weedhanu ay ku xidhan tahay aayadda ugu dambaysa ee cutubka sagaalaad bawlos wuxuu cutubkaasi ugu dembeeyey inoogu sheegay inuu doonaynin in uusan ku ceeboobin ama aan raalli laga noqon markii uu yimaado kursiga xukuumadda ciise masiix waxaa markaasi uu inoo sheegay inuu isaguba doonayo abaalmarin wuxuu leeyahay walaalayaalow dooni maayo inaad garan weydaan mar kasta ee uu bawlos hadalka ceenkaas ah yidhaahdo sida miyaydan garanaynin ama garan weydaan waxaa cad inayan masiixiyiintii reer korintos ayan garanaynin waxa uu kala hadlayo markaana kiniisaddii reer korintos waxaa wada lahaa qurumaha iyo beelo yuhuud ah oo qayb ka ahaa baryahakan waxaa cad inayaan jirin dad yuhuud ah oo masiixiyiin ah amaba ay yar yihiin hase yeeshee beryihii hore caan bay ku ahaayeen masiixinimada oo iyaga ayaaba bilaabay dariiqadda kuwii ugu horreeyey ee hadalka maqlayna waxay ahaayeen yuhuud marka haddaba bawlos uu leeyahay siday awoowayaasheen oo dhammu duruurta uga wada hooseeyeen ayuu la hadlayaa dadkii yuhuudda ahaa oo ka tirsanaa jameecada iyaguba waxay taariikh iyo dhalyaba wadaageen bawlos bawlosna wuxuu leeyahay siday awoowayaasheen oo dhammu duruurta uga wada hooseeyeen wuxuuna ka hadlayaa wakhtigii ay lamadegaanka ku dhex lugaynayeen reer banu israa'iil oy daruurtu harayn jirtay maalinta habeenkana ay daruurta isku beddeli jirtay iftiin dhalaalaya waa wakhtigii ay ka soo baxeen addoonsigii reer masar iyagoo ku soo socda inay gudbaan badda cas haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka tobanaad aayadaha laba ilaa shan ayaa waxaa qoran sida tan iyo sidii dhammaantood xaggii muuse loogu baabtiisay daruurta iyo baddaba iyo siday dhammaantood u wada cuneen isku cunto ruux ah oo dhammaantoodna ay u wada cabeen isku cabid ruuxa ah waayo waxay ka cabeen dhagaxa masiixa laakiin ilaah kuma farxin badidood oo waxaa iyaga lagu rogay cidlada waxaa la leeyahay haddaba badankood ama badidoodba waxaa lagu laayay lamadegaanka iyadoo ay ugu wacan tahay rumaysa darro waxaa taasoo ay muujinaysaa sida qofku uu ilaah ugu dheeraan karo oo haddana rumaysadarridiisii uu ugu sii socon karo waxay muujinaysaa sida ay u wanaagsan tahay xorriyadda ay reer banu israa'iil haysteen markii ay ka soo gudbayaan badda cas sharcigii nebi muuse ayaa iyaga isla wakhtigaasi la siiyey markaana waxay ka hooseeyeen sharciga waxay kaloo lahaayeen xorriyad weyn laakiin si xun bay u isticmaaleen xorriyaddii la siiyey haddaba waxyaabaha mudnaanta ah ee qofku uu leeyahay ayaan hubaal ka bixinaynin khasaaraha imaanaya kuwa tujaarta ah ayaa wanaagsanaan lahayd inay maanka ku hayaan maaddada ah in mudnaanta gaarka ah ee ay haystaan ayaan ka istaajinaynin guuldarrada noloshooda ku soo socota haddaba reer banu israa'iil duruur baa maalinta horkici jirtay oo waxay lahaayeen hoggaan waxay baddii ku soo dhaafeen si nabad ah oo ilaah baa u kala furay waxaa iyaga oo dhan lagu baabtiisay baabtiiskii nebi muuse haddaba waxaa adag in fasiraad dhab ah loo helo ereyga gariigga ah ee baabtiiso macaaniga dhabta ah lama garan karo hase yeeshee qaamuuska gariigga ah ayaa wuxuu ereygaasi u fasirayaa labaatan nuuc oo kala duwan hase yeeshee badanaa dadka waxay u qaataan marka la leeyahay sidii xaggii muuse dhammaantood loogu baabtiisay sida in lagu safaynayo reer banu israa'iil nebi muuse haddaba baabtiiska biyaha ayaa wuxuu ka micno yahay isku sifayn ama la mid ahaanshaha masiixa haddaba waxaa baabtiis ahaan laynala aasay isaga oo waxaa laynagu sara kiciyey baabtiiska ruuxa quduuska ah taasina waa waxa baabtiiska ruuxa quduuska ah uu ka dhigan yahay wuxuu inagu baabtiisaa jidhka masiixa oo isaga ayaannu xubin ka noqonaynaa waxaa ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos in kastoo aynaan weli gaarin cutubka laba iyo tobanaad aayadda saddex iyo tobanaad sida tan waayo ruux qura ayaa dhammaanteen jir qura inagu baabtiisay haddaynu nahay yuhuud ama gariig ama addoommo ama kuwo xor ah oo waxaa laynaga waraabiyey ruuxa qura markaana baabtiiska ruuxa wuxuu si baahsan kaga warramayaa bawlos marka la gaaro cutubka laba iyo tobanaad hase yeeshee halkan waxaa qoran sidii xaggii muuse dhammaantood loogu baabtiisay haddaba sidee baa dhammaantood muuse loogu baabtiisay haddaba haygu odhan nebi muuse ayaa dhammaantood ku wada baabtiisay badda cas waayo iyaga oo dhan midkoodna xitaa biyo ma gaarin waxaa qorniinka kitaabka baxniintii uu inoo sheegayaa inay mareen dhul engegan markii ilaah uu qallajiyey badda cas ayaa iyaga midkoodna uuna qoyin waxaanay dul mareen dhul engegan kuwii badda ku qoyey oo weliba ay liqday waxay ahaayeen masaaridii iyaga eryanaysay markaana bawlos ulama jeedo baabtiiska biyaha markuu leeyahay sidii dhammaantood xaggii muuse loogu baabtiisay welibana ma ahan baabtiiska ruuxa quduuska ah waayo waxaa qoran xaggii muuse waxay haddaba taasu ka dhigan tahay reer banu israa'iil waxaa lagu suntay nebi muuse haddaba warqaddii loo qoray cibraaniyada cutubka kow iyo tobanaad aayadda sagaal iyo tobanaad waxaa qoran sida tan rumaysad bay ku dhex mareen badda cas sidii dhul engegan laakiin markay masriyiintu saas isku dayeen way liqday haddaba waxaa lagu suntay reer banu israa'iil berigaas nebi muuse waayo waxaa qoran rumaysad bay baddii kaga gudbeen haddaba waa rumaysadkee rumaysadkii ay kaga gudbeen rumaysadkaasu ma ahayn kooda ee wuxuu ahaa kii nebi muuse haddii aad qisada dib ugu noqoto waxaad arkaysaa inayba qaarkood doonayeen inay masar iyo gurigii addoonsiga dib ugu noqdaan waxaase badda gudbiyey oo qallajiyey wuxuu ahaa rumaysadkii nebi muuse ilaah uu ku qabay markii ay gaadheen giddiga kale ayay ku dhufteen heestii nebi muuse sida ku qoran kitaabka baxniintii cutubka shan iyo tobanaad heeskaasu wuxuu ahaa mid cajiib ah hase yeeshee reer banu israa'iil markaas waxaa lagu baabtiisay ama lagu suntay nebi muuse waxaana u suuro gashay inay ka gudbaan badda cas haddaba dhammaantood waxay wada cuneen isku hal cunto oo ah tan ruuxa waxaana weeye mannadii lagu quudin jiray ee kaga imaan jirtay xagga cirka welibana isku hal cabitaan bay cabeen waana dhagaxii meeribaah oo dhagaxaasuna waa sayid ciise masiix waxaana loola jeedaa inuu masiixa u taagan yahay dhagaxaasi wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda shanaad badidood ilaah kuma farxin oo waxaa iyaga lagu rogay cidlada haddaba su'aasha soo baxaysa ayaa waxay tahay maxaa waxyaalahaasi oo dhan laynoogu qoray bawlos oo arrinkaasi ka jawaabaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran isla warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka tobanaad aayadda lixaad sida tan waxyaalahaasi waxay inoo noqdeen masaallo si aynaan waxyaalaha sharka ah u damcin siday iyagu u damceen haddaba shanta aayadood ayaa waxay ina siinayaan tafaasiil ku saabsan xorriyadda ay lahaayeen reer banu israa'iil iminka qaybtan su'aalaha ah ayaannu ku baranaynaa in reer banu israa'iil ay xorriyaddoodii ku ciyaareen haddaba innaga ayuu masaal ahaan inooga dhigayaa taas waxay waxyaalahaas ugu dhaceen si aynaan innagu waxyaalaha sharta ah u damcin sida iyagu u damceen haddaba reer banu israa'iil waxay haysteen xorriyaddaasi layaabka leh maxaa ku dhacay waxaa qoran inay waxyaalaha sharka ah damceen haddaba haddaan wax iska weydinno waa maxay waxyaabahaas bal aan yara jileecno oo aan eegno waxa qorniinku uu leeyahay innagoo haatan dib ugu noqonayna kitaabkii afaraad ee nebi muuse oo loo yaqaanno tirintii cutubka kow iyo tobanaad aayadaha afar ilaa lix ee baalka boqol saddex iyo siddeetan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan oo dadkii badnaa oo isku darsanaa oo iyaga ku dhex jirayna aad bay wax ugu jeeleen oo reer banu israa'iilna mar kalay ooyeen oo waxay yidhaahdeen bal yaa hilib aannu cunno na siinaya annagu waxaannu xusuusannahay kalluunkii aannu masar lacag la'aan uga cuni jirnay iyo qajaarkii iyo batiiqii iyo basashii cagaarka ahayd iyo basashii guduudnayd laakiinse haatan naftayadii way cunto nacday oo waxba ma jiraan oo maannadan ma ahane wax kaloo aan fiirsanno ma haysanno waxaa haddaba kor laynoogu soo sheegay inay waxyaabo shar ah damceen maxay haddaba waxyaabahaasu ahaayeen waxaan ka garanaynaa in qajaarkii iyo batiiqii iyo basashii cagaarka ahayd iyo basashii gaduudneed ayaan waxba ku jabnayn oo la cuni karo xitaa haddii ay heli lahaayeen waxyaabahaasi ay doonayeen ayaan damacoodu dhammaadeen hase yeeshee wixii ay weyddiisanayeen waxay ahayd wax aan ilaah la doonaynin iyaga waxaana bilaabanayey baadinimadooda miyaad garanaysaa inuu yahay damaca waxa dadka baadiyeeya oo dembi u horseeda damaca ayaa wuxuu ka bilowday beer ceedan haddaan xaalkaasi wax idinka akhrino dhegaystayaal ayaan ka akhriyaynaa kitaabka koowaad ee nebi muuse oo la yidhaahdo bilowgii cutubka saddexaad aayadda lixaad waxaana qoran sida tan oo markii naagtii aragtay in geedkii cunto uu ku wanaagsan yahay oo indhaha u roon yahay oo uu yahay geed loo doonayo in caqli lagu yeesho ayay midho ka qaaday oo cuntay ninkeedii la joogayna waxbay ka siisay oo isagiina wuu cunay waxay jeclaysatay haddaba xaawo shay ka baxsan doonista ilaah muxuu haddaba damacu yahay haddaba ragga culimmada ah ee dadka bara cilminafsiga ayaa waxay odhanayaan waa wax dareenkiisu u sarreeyo oo ka kooban qaabilaad iyo mamnuucis waxaa markaasi laynoo sheegayaa inay ka daba dhaceen wax shar ah markaana wixii ay reer banu israa'iil doonayeen wuxuu ahaa wax ka baxsan doonista ilaah
adigoo saamaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin